bsmi illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi رab العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alihi وصaxbihi وslm aجmaciin ama bعd waxaan sugaynay kitaabkii cumdaة اlaxkaam lilxaafid cabdاlغني bn cabdilwaxid almaqdisiy raximah اllahu tacaala kitaab اlxuduud xuduudi ay u kitaab yahay axkaamta xuduudda xuduudda waa cuquubaad sharciga oo la xadiday sharcigu uu xadiday cuquubaadkana sida aan soo sheegnay waxay u qeybsamaan cuquubaad muxadadaho cuquubaad sharci ah oo xuduuddii iyo tacsiiradii iyo cuquubaadkii maaliga ay soo gelayaan iyo cuquubaad kowni ahoo qadari ah abaaraha iyo colaadaha iyo waxyaabaha lamidka ah ah tan halkan looga hadlayo waa cuquubaadka sharciga ah ee weliba kuwooda qadaran ee sharcigu uu qadaray ee uu jaangooyey waxaana asbaabaha yacni ama xikamka xuduudda ka dambaysaa waxaa weeyaan in la ilaaliyo kulliyaadkii shanta ahaa in la ilaaliyo oo diintii la ilaaliyo naftii la ilaaliyo maalkii la ilaaliyo caqligii la ilaaliyo cirdigii la ilaaliyo inaha ayaa xuduudda waxaa loo jideeyay inay xifdiyaan dadka kalena inay u noqoto wax ay ka cabsadaan oo ay kuwaantoobaan maxaa yeeley dadka dhammaantood waasic diiniya oo iimaana ma wada heli karaan oo iimaankoodii dad buu daciif yahay oo aanu ka celin karin mukhaalafaadka waaweyn ee sharciga marka haddaan xuduudi jirin dadkay ku xadgudbi lahaayeen si waxaasoo dhan aanay u dhicin baa xuduudda marka loo jideeyey cuquubaadkaas ilaahiga ahna waxaa weeyaan naxariis baa ku jirto dadku waxay u arkaan xuduuddu inay cuquubo arxan yacni ah waxaan ujeedaa waxay u arkayaan cuquubo marka qofka loogu darnaanayo kale inay tahay laakiin sidaa ma aha bal waxaa weeyaan naxariis fara badan baa qofkiina ugu jirto qisaasta oo hadda dil ah oo la ogyahay naxariis baa dadkii uga jirto walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacalakum tattaquun oo haddii laysqisaasayo waxaa weeyaan jaraa-imta iyo dadku ay kala gelayaan iyo dulmigu waa yaraadaa haddana cuquubaadkaas waxaa weeyaan xadkooda marka aad fiirinayso sida alla oo usoo jaangooyey waa sida ay maslaxadda ugu jir ay ugu jiritaan badan tahay qofkana aan lagu dulminin dadkana aan lagu dulminin mujtamacii laakiin dhibaatada hadda taagan baa waxaa ka mida waxay tahay haddii la yidhaahdo war qofkii waxaada gacantaa laga goynaya wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa ayuu alla yidhi waxaa lagu leeyahy ummaddii oo dhan miyaa gacmaha laga jaraya oo ummaddii oo dhan marka maxaa tuuga ka wada dhigay dee ummad wada tuuga a say isla noolaanay marka ma isla noo nolol wanaagsan ma ku wada noolaan karaan laakiin waxaan ogsoonahay haddii in yar laga gooyo gacmaha ay waxxadday sidii sharciga iyo dawaabidii sharcigana lagu jaro waxaan shaki lahayn in tuugadu meelahaas ka yaraanaysa amaanaduna ay ku badanayso waana shay malmuus oo la taaban karo weyaan ayb can anas bni maliki radia allahu canhu qaal qadima naasun dad ayaa soo galeen min cuklin reer cukli ah aw amase curaynata reer curayna ah fajtawow way ku daltabyoodeen almadiinata madiine ayay ku daltabyoodeen fajtawow waxaa weeyaan jirada qofka ku dhacdo hawo uusan aqoonin marka uu tago hawo aanu aqoonin marka uu tago jirada ku dhacdo fajtawow way ku markaa daltabyoodeen oo way ku jir xanuunsadeen almadiinata madiino jiro markaa jawiga madiino ay sababsadeen fa amara lahum nabiyu sala allahu calayh waalihi wasalama nabigu waxa uu u faray biliqaaxin hala irmaan wa amarahum wuxuuna amray an yashrabuu inay cabaan min abwaalihaa halahaas kaadidooda wa albaanihaa iyo caanahooda faindalaquu way tageen falamaa saxuu markay caafimaadeen qataluu raaciya nabiyi sala allahu calayh ali wasalama nebiga qowsaarkiisii bay dileen yasaar ayaa la dhihi jiray wastaaquu way kaxaysteen annacama xoolihii bay ayay kaxaysteen oy dhaceen fa jaa-a alkhabaru khabarkii baa yimid fii awali nahaari arrinkii sidaa ay sameeyeen qabarkii iyo hada ay warkii baa nebiga u yimid fii awali nahaari maalinta gelinkeeda hore fa bacatha fii aathaarihim nebiga raadkooda ayuu kusoo diray ciidan buu ku bixiyey falama irtafaca annahaaru maalintii markuu kor noqday jii-a bihim waa la keenay fa amara bihim nebiga waa amray fa qudicat aydiihim gacmahoodii ayaa la jarjaray wa arjuluhum lugahoodii baa la jaray min khilaafin si isdhaafaa loo jaray waoo gacanta midig iyo lugta bidix wa summirad waa la musmaaray acyunuhum indhahooda oo masaamiir baa inta la kululeeyey dab la geliyey baa indhaha looga dhejiyey wasumirat acyunuhum indhahoodiibaa masaamiir kulu lagu dhejiyo lagu masaamiireeyey wa turikuu waana laga tegay fi lxarati meesha sheelada ah baa loogaga tego oo dhagaxda madmadow ee kulul meesha ah ayaa loogaga tegay ayaa la dhigay yastasquuna xaa iyagoo waraab dalbayo falaa yusqawna aan la waraabinaynin qaala abuu qilaaba abuu qilaaba waxa uu yidhi fa haa-ulaa'i kuwaani saraquu way xadeen wa qataluu way dileen wa kafaruu way gaaloobeen bacda iimaanihim iimaankooda kadib waxaarabu llaha warasuulahu alleh rasuulkiisay la xarbiyeen ay la dirireen akhrajahu ljamaacatu xadiidkan jamaacadii baa soo saartay xadiidkan marka waa xadiid ku saabsan muxaarabada xadd lmuxaaraba ha ahaadee xadiidka waxaa ku jiro nimankan in si xun loo dilay muhla in lagu sameeyey muhla waxaa la yidhaha nebigana sida la ogsoon yahay wuxuu reebay muhlada iyo yacnii dadka in la jir dilo si xun loo dilo halkaana waxaa cad marka in masaamiir indhaha laga loogaga kululeeyey laba maslak bay culummadu maraan si ay labadaas xadiis u jamciyaan maslak waxaa weeyaan in la yidhaahdo xadiidkan waa mansuukh waa la nasakhay waxayna ahayd xuduudda inta aan la soo dejinin ka hor qabla an tanzila alxuduud ayay ahayd saas culimo badan baa ku tagtay oo allah subxaanahu watacaala waana inta aanay soo degin aayadda inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi aayaddaa intaanay soo degin ayaa xadiidkan qisadiisu ay ahayd taasi marka waxaa weeyaan maslak weeyaan waana culimo badan baa ku tagtay maslak kalena culimmadu waxa ay ku tageen oo ay leeyihiin qisaas bay ahayd qisaas ayay ahaydoo maxaa yeelay raacigii nebiga qowsaarkii nebiga ayay sidaanoo kale u dileen ayagana say u dileen oo kale loo dilay nacam sidaa bay yidhaahdeen culimmada qaarkoodna waxaan hadda walidaalika waxay yidhahdeen haddii qofka uu muthla wax ku dilo isagana muthla lagu dilayaa waa mithlan bimilin qisaas qisaas bay ahaydna qaar baa dhahayo laakiin waxyaabaha halkan lagu sheegay markii la fiiriyay aad bay u tiro badan yihiin faqudicat aydiihim waarjuluhum min khilaafin wasumirat acyunuhum waturikuu fi lxarati yastasquuna falaa yusqown waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeyaan waxay keenayaan marka inay tahay midda hore ay culimmadu u badan yihiin can anas bni maliki radia allahu canhu qaala qadima naasu min cuklin ayaa soo galeen aw curayna fajtawow almadiinata madiine ayay ku dhaltabyoodeen ay ku xanuunsadeen jiro ay jawiga sababsadeen faamara lahum nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nebigu waxa uu u faray biliqaaxin hala irmaan liqaaxu waxaa weeyaan annuuqu dawaatu laban halaha marka irmaan ee caanaha leh wa amarahum nebigu wuxuu faray an yashrabuu inay cabaan min abwaalihaa kaadida geela waxaa laga qaadanayaa kaadida geela najaas inaynan ahayn maxaa yeelay nebiga waxba kuma daaweeyeen oo ma siiyeen caba ma dheheen shay najaasa yacni hala cabo hala isticmaala lama dheheen shaaficiye waxay yidhaahdeen waa najaas tanna waxaan uga jawaabaynaa bay yidhaahdeen daruuraa keentayo in la isku daaweeyo shayga najaastaana waa laysku daaweyn karaa khamrada marka laga reebo iyada nas oo kusoo arooray halkaasay mareen ay ka baxeen laakiin culammada waxay deliishanayaan qaacido guudo nebiga caleyhi salaatu wasalaamna xadiid uu ku sheegayo uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala ummaddan shay xaaraam ah ummadeyda daawo uma gelinin marka najaastuna waa xaaraam maxaa yeele qaacidadu waxay tahay najaas kastaa waa xaaraam xaaraam kastaa laakiin najaas ma aha oo waxaa ka waxaa jira marka ayb marka hadday sidaa tahay najaastii waa xaaraam xadiidkuna wuxuu leeyahay ilaahay ummadeyda xaaraam daawo uu ka xarimay daawo haddana ugama dhigin sidaa darteed marka waxaa weeyaan qowlka kalaa fiican oo in la yidhahdo kaadidu geelu waxba najaas ma aha xayawaanka la cuno kaadadiisa najaas ma aha iyo saxradiisaba waxaana ku tusaayo dadka laftirkooda fitradoodiyaaba saa iska aba oo waxaad arkaysaa qofkii geela waxaa weeyaan markau lisayo geela ada habeediisii iyo kaadadiisii naasihii waa uga daadanayaan dabcan waa ka gaargaarayaan walidaalika marka caanaha geela laga lisayana naaska lama dhaqo oo sidiis isagoo le unbuu gacanta la gelaya markaasuu lisayaa dadkuna kama ashashaan oo waad aragtay waa aragtay saalada markaad fiiriso lo-da oo kale guryaha lagu salaaxdaa oo dadka waad arkaysa inay guryihi ku salaaxanayaan waxyaaba tiro badanoo marka saas oo kale ah mararka qaar waxaa laga yaabaa inay digada uga dhacdo caanihii geela ou listay waa inta iska bixiyo cabaya haddana caanihii maca dalika yani qowlkan hadda wuxuu keenay adaad moodaa dadkeenna weliba geeleyda ama tukanayaan nacam kuwa ugu roonna laba maro waa taha laba maro maanta dhan hadda meel biyalena badanaa geeley ma joogo waxay keenaysaa inuu taariku salaad noqdo marka yaa daran marka in la xadiidkan inta la qaato naskan oo kale lagu camal falo iyo xadiidkii kale nebigu inuu amray in lagu tukado fi fii maraabid alghanam ariga xeradiisa xero arina saxaradiisa laga weyn maayo tan geela isagu wuxuu u reebay macno kale oo geel waa did waa didid badan yahay intuu ku dida marka uu ku istaago naftiisii marka ay halis gasho iyo in loogu tukado xerada geela loo reebay marka in la yidhaha ninkii salaadii dhan ba iska daayo taariku salaad ha noqdo intuu inta yacni geeley habeed geel lagama waayo saa darteed ma tukanayo in la yidhaahdo in xadiidka inta lagu dhaqmo tukada yaa yaa marka sharciga u dhow sharciga waxaa u dhow caqliga saliimka inuu tukado wa amarahum an yashrabuu min abwaaliha wa albaaniha iyo caanaheeda fandalaquu way tageen falamaa saxuu markay caafimaadeen qataluu raaciya nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiga raacigiisii bay dileen oo nimanka noocana waxay ku dhaqmeen waxaa weeye kufraanu nicam nicmadii loo galay bay ku gaaloobeen oy abaal dhaceen waxayna ku bedeleen marka inay dilaan raacigii rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam wastaaqu nacama xoolihii bay kaxaysteen fa jaa-a alkhabaru marka halkaa waxaad garanaysaa marka nimankan jariimadoodu waxay ahayd jariimo oo mooryaannimay ahayd mooryaannimay ahayd dharaar cad ayay intay dileen ee raacigii ayay xoolihiina maalin cad ay qunsadeen waxyaabaha dadka laga qaato si qarsoodi ah jeebkaaga haddii tartiib wax lagaaga xadoo kale iyo gurigaaga inta loo soo dhaco tartiib wax lagaaga xado sariqaa la yidhaahdaa maalin cad ama yacnii adoo ujeeda habeen baa ahaatee inta xabad lagugu qabta keen lagu yidhaahna waxaas waxaa weeyaan waa muxaaraba wa taasoo kalena waa mooryaannimo iyo qaadicu dariiqnimo bacdi alculamaa baa qaadicu dariiqnimada waxay yidhaahdaan hadday meelaha magaalooyinka ay ka dhacayso oo magaalooyinka wax lagu isbaaraysanayoo kale iyo iyo waa kala duwan tahay marka bannaanka qofka inta u baxo yacni dadka musaafiriinta uu jidgooyo u dhiganayo markaasi waxay leeyihiin xukunka qaadicu dariiqa waxaa qaadanaya ninka bannaanka u baxo saxaraha wax ku isbaaraysto ee kan magaalada ma qaadanayo imaamu shaafici iyo ahlucilmiga waa diideen arrintaas waa isku miday dheheen bal waxaa daran midka magaalada wax ku dhex isbaaraysanayo maxaa yeeley ninka magaal ninka musaafirka waxaa laga yaabaa xoolihiisa qaar ka mida inuu gurigiisa uga soo tagtay qeybna oo wato waxa laga dhacaa ay qeyb noqdaan marka laakiin ninka gurigiisa marka loo soo galo waxa u yaalo dhan baa laga wada raraya laga wada qaadanaya dhinacaas waa uga mafsado badan tahay mafsado labaad waxa ay tahay musaafirka waxaa lagu tuhmayaa dad la-aan iyo yacni jidku inuu cidlo yahay laakiin ninka ku dhiiraday inuu magaalo dhexdeeda wax ku isbaaraysto dadku u jeedaan ma kula tahay inuu musaafirna uu deynayo marka jariimadiisu waa dhinacyo badan marka laga eego waa kaga adag tahay ninka bannaanka wax ku isbaaraysto walidaalika kuwa magaalada wax ku isbaaraysanayana xadkooda waxaa weeyaan in sida ilaahay subxaana wa tacaala faray la yeelo nacam taasoo kalena ma ahan yacni xukunkan oo kale qaadicu dariiqa dagaalka lala diriraayo ummaddu ay isku kaalmaysanayso ummadda iyo dadka qabaa-ilku ay isu kaalmaysanayaan maaha in mafsado kale ka dhalanayso yacni qaadicu dariiqii baa la qabanaya haddii la yidhaahdo oo laga yaabo markaasi in qabaa-ilkii aysan heshiisku ahayn oo kale markii nin adiga aada dishid qaadicu dariiqa ay dhacaysa adigana qabiilkaaga nin kale wax galabsan in la dilaayo halkaas laba qabiil isku baaba-ayso taasoo kale maya sharcigu wuxuu ku dhisan yahay qawaaciddiisu masaalix iyo mafaasid ayuu ku dhisan yahay laba mafsadana midda fudud mar walba in la qaato iyay ku dhisantahy hadday maslaxa iyo mafsado iska hor yimaadaanna mafsadada in la dar-iyo haddii haddaan yacni inta mafsadada lalalala mafsadadii iyadoo meeshii laga leexiyay haddii maslaxadii lasoo jiidan karo waa fiican tahay haddii labadooda mid in la waayo ay noqotona maslaxadaa laga tegaya nacam si ay mafsadadan aanay u dhicin ayb hadday maslaxadii mafsado keensanayso marka waxa weeyaan marka hadday dadku laakiin isu kaalmaysanayaan oo qabaa-ilkii ay diyaar u yihiin dadkooda ahluxalli walcaqdiga inay tuugadaas isbaaradaa isbaarada dhigta inay iska qabtaan maahan dagaal fidna ma aha taasoo kale nacam dagaal fitna ma ahan bal imaamu dabari raximah llahu tacaala waxaa laga soo guuriyey inuu tilmaamay ee uu yidhi haddii dagaal kastoo muslimiin ka dhex dhaco laleeyahay yacni waa dagaal fidno latamakanat iduqaatu fi lardi dadka ahlu duqyaanka ah ee yacni fasaadka wadaa dhulka dhanba tamakuni lahaayba nacam markaasay waxay kufsadaan iyo waxay maal ka dhacaan iyo waxay dilaan ay ka dhigi lahaayeen nacam ayb marka taasi si aanay marka la dhihi maayo haddii jid laga qaadayo mooryaan oo dadkuna heshiis ku yihiin ama dadka gobolkaas degan ama dadka degmadaas degan ama dadka magaaladaa degan ay heshiis ku yihiin war dadkan muslimiinta iska daaya la dhihi maayo mooryaanka inta muslim muslim diintii laga saari maayo dabcan laakiin in la yidhaahdo laba muslimaa diriraysa maya maya unsur akhaaka daaliman aw madluuman midka madluumkee laga gardanaya musaafirkaasaa loo gargaaraya jidka laga dhibaayo ama ruuxa la furanayo mar walba ayb marka taas iyada waa taasa saasaana lagu kala qeexaya dagaal kasta marka dee imaam ha yimaado in la yihaahdo markaas imaamaa la sugayaa inta imaam laga suga nimankan jidka dadkaas ka dhibaateeyaanna taas iyadana yacni caqli saxiixa ma ahan sababta waxaa weeyaan haddii imaam la waayo oo la awoodi waayo in imaam la nasbiyo oo la taago wixii la awoodi kari laga tegi maayo fattaqu llaha ma statactum inta la awoodo dadku ay awoodaan ayay la imaanayaan hadday waajibkaas dayaceenna maaha inay waajib kale haddana dayacaan nacam kaasba waa dayacan yahay kuwaana hala dayaco caqli ma aha nacam waxa waxaa xukuma mar walbana masaalixda iyo mafaasida nacam laakiin aqraad waxaa jira ulajeedooyin dadka qaar ay leeyihiin baa jiro maalan qofka islaaxa iyo wanaagga samaynayay necab yihiin waa inay marka diinta uga raaraadiyaan marka qallooc inay diinta uga raadiyaan oo marka ay yidhaahdaan annagu diintii baan ku taaganaho daliilkan baan wadanaayo waxaan la samaynayo waa qaldan yihiin ulajeedkuna waa qof nacaybkiisu ma ahan diin ma ahan nacam hadday ayagu dad kamida ay samayn lahaayeen waa taageeri lahaayeenoo wax xasan samaynay dhehi lahayen meelaha ku sheegsheegi lahaayeen marka rabbi in laga cabsado ilaahay diintiisa yacni in ikhlaaskana lagu dadaalo dad nacaybkana cadaaladda in laga tago uusan abuurin taasaa marka muhim ah ayb marka waxau yidhi wastaaqu nacama fa jaءa alkhabaru khabarkii baa yimid fii awali nahaari buu yimid maalinta gelinkeedii hore fabacaha fii aahaarihim raadkoodii ayuu ku diray dad falama irtafaca annahaaru maalintii markay kor noqotay jii'a bihim waa la keenay waa lala yimid nimankii waa lasoo qabqabtay fa amara bihim waa la amray oo waa la faray faquطicat aydiihim gacmahoodii baa la jarjaray wa arjuluhum lugahoodii baa la jarjaray min khilaafin si isdhaafaa loo jaray wa sumirat acyunuhum riwaayada bukhaari waxay ku timid huma amara bimasaamiira fa uxmiyat masaamiir baa nebigu in dab la geliyo oo amray markaasaa la kululeeyey nacam ayb wa kaxalahum bihaa markaana waa ugu indha kuwalay masaamiirtaa sidaa ahayd nacam marka yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlaayo naxariistiisa laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waa naxariis badnaa rasuulka sala allahu alayh ali wasalam laakiin xuduudda ilaahay iyo cuquubaadka sharcigaa yacni oo la fuliyaa naxariisa laftirkeeda iyada laftirkeeda naxariisa naxariistu waa doqonnimay noqonaysaa hadday kaa gasho inaad xuduudda qofka uga turto ood uga naxdo waa ka allah subxaana wa tacaala dhahaayo walaa taakudkum bihimaa ra'fatun fii diin illah naxariis iyaysa idiin qabanin marka haddaad tiraahda marka alimaam ibnulqayimna iqaasatu lahafaanka naxariisaha iyo markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay ilmaha yaryarka oo kale in lasoo kiciyo wax la baro oo lagu canaanto waxbaridii oo kale tarbiyadiisii la hagaajiyo mararka qaar lagu garaaco oo kale ma ahan inaan loo naxariisanaynin cunugaas maaha waa la jecelaya waana loo naxariisanaya laakiin haddii la yidhaahdo sidan hooyooyinka ay u badan yihiin cunugan yaan tarbiyadiisii lagu garaacin oo wax lagu yeelin wax daahirka naxariisay uga eg tahay laakiin baatinku maxay ka noqonaysaa waa halaagay cunuga u tahay nacam iyo tarbiya xumo taasoo kale marka waxaa weyan maya dadka qaarkoodna hadda zamankan yacni ifraad iyo tafriid unbaa iska batay hadda yacni waxaa qolooyin badan ayaguna diinka keliya waxay ka eegaan dhanka nabadgelyada keliya nacam nebigu waa naxariis badnaa saasuu ah kan buu ah kan buu ah kan buu ah naxariista nebiga hal qeybay ka sheegayaan keliya qeybtii nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni naxariistii kale ee inuu xuduudda dadna uunan uga cabsan jirin iyo inuu yacni ilaahay dartii inuu u caroon jiray oo u xanaaqi jiray oo naftiis aanu u aari jirin laakiin allah subxaana watacaala xurumaadkiisa haddii lagu xadgudbo uu xanaaqi jiray waxyaabahaas oo dhan waa is waa dhinaca iska dhigeen maxaa yaele gaalaa la rabaa in lagu raalli garayo walidaalika ma nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la caynayaa oo sawirahay ku caynayaan gaaladay sawiro xunxun intay sawiraan dad waxaad arkaysaa islaam sheeganayo haddana dhahaya maca dalika nebigu waa naxariis badnaayo haddii la caayo waa iska dulqaadan jiray annagana waa dulqaada waa inaan dulqaadano muslimiintu waa inay dulqaataan war nebiga calayhi salaatu wasalaam xuquuqdiisa isagaa iska lahay waa cafi karay markau noolahay laakiin markuu dhintay kadib ummaddiisa uma bannaana dadka madaxda u ah inay cafiyaan uma bannaana nacam qof allaale qofkii nebiga caayo meel ayagu ay awood ku leeyihiin wainawaa inay markaas waxaa weeyaan xukuumadaha islaamka waxaa waajib ku ah dhulkooda haddii nebiga lagu caayo inay dilaan qofka nebiga ku caaya sala allahu caleyh waali wasalam waana macruufoo masaladaas nebiga caydiisa sala allahu caleyh waali wasalam marka mid islaam sheeganayo zindiiqaa nebiga caayayo ile qof nebi caayayo islaam ma ahane gaal baa nebiga caynaya wax haddana ladhla yeelaya iska yarba nacam ama war xataa inta aada awoodo haddaad yeesho waa wax dhanba nacam qofku haddii xataa calaaqaadka oo u jaro wax dhan bay noqonaysaa nacam oo uu yidhaahdo aniga inta aad nebiga nebiga aan aaminsana intaa ku xadgudbaysa wax xiriiroo naga dhexeeyaa ma laha nacam laakiinse wax walba waxay isugu soo biyo shubteen waxaas nacam wastahaqu nacma nacam marka waxau yihi wasumirat acyunuhum waturikuu waa laga tegay fi lxarati baa loogaga tegay waxaa kaloo marka lagu macnaya wasumirat acyunuhum indhaha in laga bixiye wax kastoo indhaha loogaga bixiya sida khadaabi uu tilmaamayo waturikuu fi lxarati baa loogaga tegay dhagaxda sheelada ee madmadow yastasquuna xaal ay waraab dalbayaan falaa yusqowna aan la waraabinaynin qaala abuu qilaaba fa haa-ulaai saraquu waqataluu way xadeen waa dileen wakafaruu bacda iimaanihim iimaankooda dabadeedna waa kufriyeen waxaarab ullaha wa rasuulahu alleh rasuulkiisana waa la dirireen muxaarabadu marka dadka alleh rasuulka la diriro oo dhulka fasaadka ku wado waa qowdaac durqa ka mida waxaa soo geli karo xataa dadka kale iyaguna dhulka fasaadka ku wadee zanaadiqada sandaqadooda faafiyo oo waxaas macnaa shaqo ka dhigtay waxyaabahaas dadkaas oo dhan baa soo galo وعn cubaydاللh بn cbdاللh بn cتبة بn mascuudi عn abi هurayrةa وزayd بn khاldi الjuhaniyi waxa uu ka wariyey anahmaa qaala inay yidhaahdeen ina rajula nin oo min alcraabi reebaadiyaha ka mida ataa rasuul الlahi slى الlahu عalيه ali waslm nabiga ayuu u yimid faqaala waxau yihi ya rasuul الlah masalada marka fasaad dhulka lagu wado markaan ka hadlayno iyo dadka sidoo kale yani waxaa lasoo geliyaa daroogada dhulalka islaamka soo geliyo oo keeno dhulalkaas oo ka ganacsado oo ummadii baraayo iyo ayaga laftirkooda fasaad bay dhulka ku wadaan waxaa ka mid a dadka sidoo kale iyaguna dhulka fasaadka ku wado dadka cawraatulmuslimiin muslimiinta cawraadkooda dadka gaalada u geeyo oo u jaasuuso iyagu laftirkooda way ka mid yihiin walidaalika madhabka maalig iyo riwaaya can ilimaam axmed iyo waxaa ku cad in marka jaasuuska inta la maxkamadeeyo la dilaayo nacam jaasuuska in la dilayo waa badan yihiin marka dadka noocaas oo kale dhulka korkiisa fasaadka ku wado ayb khawaarijta sidoo kale dhulka fasaad bay ku wadeen iyaga laftirkooda dilkoodu ma ahan dagaalkooda lala dagaalamayo ma ahan inay gaala yihiin ma aha sida xooga badan waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeya waa fasaadun fil ardi dadka muslimiinta inta qaadan gaalada ka iibiyo iyo waxaasoo dhan marka la isu geegeeyo waa fasaadun fil ardi weeyaan waturikuu fi lxarati waa fasaadka weyn maba le waxaas hadda damboon ka hadlaynaba marka waxa uu yidhi wacan cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata bni mascuudi can abi hurayrata wazayd bni khalidin aljuhaniyi radia allahu canhu anahumaa qaalaa waxay yidhaahdeen ina rajula min alacraabi nin ree baadiyaha ka mida ataa rasuul allahi buu yimid sala allahu aleyh wali wasalam faqaala yaa rasuula allah rasuulka ilaahi anshuduka allah allaan ku marqaati gashanayaa anshuduka allah allaan ku marqaati gelinayaa ficilkan marka ba'na waa ku gudbaayo anshuduka billaahina waa la dhihi karaa anshuduka allaah anshuduka allaahna waa la dhihi karaa dadaa marka waxaa weeyaan anshuduka billaahi anshuduka allaah ayay ku arkeen meel markaasay waxay yidhaahdeen waa khalad naxwi ah bay yidhaahdeen nacam oo khaladaad naxwi ah bay ku dareen khaladaadka naxwiga oo ficilkaanu ba- buu ku gudbaa waana saasaana lasoo qoro waa khaldan tahay oo marka waxaa weeyaan qofka intaan la naqdinin waxaa ka fiican waxaa ku naqdinaysa inaad aada u hubsato nacam xadiidkii nabiga waa ka anshuduka allah ibnu maajahna xadiid saas oo kalea ku jira anshuduka allah qaamuusulmuxiidka haddaad eegtana ficilkaan isagoo ba- ku gudbiy isagoon ku gudbin waa jiraa nacam marka luqadana sideedaba masaaligteeda aaday u badan tahay luqada carabiyada nacam oo qofku waxaa weeyaan masaalig uu kaga baxsado ma masaalig loogaga baxsado lamaba waayaba nacam laakiin waxaa fiican qofku haddii masaa-il laysku hayo in masaa-isha un laga hadlo nacam laakiin naxwiyaa saas noqday iyo intaa saas noqotay iyo meeshaanaa gudnayd iyo meeshaana kan cid aan lagu qabsan karin waa yar tahay taasoo kale nacam ayb haddii cid lagu qabsadaana hadda waxaa weeyaan hadday taqaana naxwada ama yacni luqada carabiga de masaalig unbaa laga helaayo luqada carabiga dadka ku hadla waa badan yihiin nacam lahajaadkeedii hore tan hadda aan u ka hadlimaayo way badan yihiin iyaguna nacam marka de waa iska waxaa weeyaan marka hadal meel lagu buuxsanayo oo weeyaan nacam ay khaladaadka la keenayaa tiro badan hadhow marka saa hadal macnaha saasoo kale ah buu iska noqonaya nacam ayb anshuduka allah ilaahay baan kugu markhaati gelinayaa ilaa qadayta baynanaa inaad xukunto inaad xukunto baynanaa annaga dhexdeena bikitaabillahi ilahay kitaabkiisa ay bixukmi illahi ilaahay xukunkiisa aanagu xukunto faqaala alkhasmu alaakharu kii kale doodayay waxa uu yidhi wahuwa isagu walxaal huwa isaguna afqahu weeyaan midka fiqhi badan minhu isaga kan nacam buu yidhi hah faqdi baynanaa ku xukun dhexdeenna bikitaabillahi ilahay kitaabkiisa ku xugun wadan lii iina idin wadan lii iina idin oo inaan hadlo faqaala nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam nebigu waxauu yidhi qul waxaa qul dheh hadal faqaala waxa uu yidhi ina bnii wiilkayga kaana wuxuu ahaa casiifan qowsaar calaa haadaa kanba u ahaa fazanaa bimra'atihi aweentiisii buu ka zinaystay wa inii aniguna ukhbirtu waxaa la ii sheegay ana cala bnii wiilkayga arrajmu ana cala bnii wiilkayga dushiisa arrajma rajmi inuu yahay dushiisa faftadaytu waan isku furtay marka buu yidhi minhu ka rajmigaa baan iskaga furtay bimi'ati shaatin boqol ri wa waliidatin iyo adoon addoon fasa'altu ahla alcilmi baan su-aalay faahbaruunii waxay ii sheegeen in anamaa calaa faahbaruunii waxay ii sheegeen inamaa calabnii wiilkayga korkiisa jaldu mi'atin boqol karbaash ayaa korkiisa ahaatay iyo wa taqriibu caamin unba ah iyo sanad yani musaafuriskiisa faahbaruunii waxay ii wareemeen anamaa calabnii wiilkayga waxaa dushiisa ahaaday jaldu miatin wa taqriibu caamin wa ana cala imra'ati hada midkan xaaskiisa korkeedana arrajma rajmi baa ahaaday rajmi oo in yani markaa waxaa weeyaan dhagax lagu dilo maadaama iyadu ay nikaax ku joogto faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxauu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay nafsadeeda macbuudka gacantiisa ay ku jirtee la aqdiyanna xukumee oo xukumee baynakumaa idinka dhexdiina bikitaabillahi ilahay kitaabkiisaan idinku xukumaya alwaliidatu iyo walghanamu addoonta iyo ariga raddun ay marduudatun tu la celiyay weyn caleyka adiga lagugu celiyo wa calabnika wiilkaagana jaldu miatin boqol karbaash baa korkiisa ahaaday wa taqriibu caamin iyo sanad musaafurintiis la musaafuriyo waqdu oradoo kallah yaa unaysu unayso lirajulin min aslam unaysku nin reer aslam ah buu ahaaye cala mra'ati haadaa midkan xaaskiisa ku kallah fain ictarafat hadday qirato farjumhaa rajmi faqadaa calayha waa ku kallaha factarafad way qiratay faamara bihaa rasuulu llahi sal ly slam nabiga waa amray farujimad waa la rajmiyey alcasiifu alajiir alcasiifuna waa alajiiru shaqaalaha midka ee qowsaarka ah weyaan zaani lmuxsanka iyo zaaniga bikriga ah xadkiisa ayaa xadiidkan labada ayaa lagu sheegay oo waxau xadiidku leeyahay ina rajulan min alacraabi ataa rasuula llahi bu yimi sal ly slam faqaala yaa rasuula allah anshuduka allah ilahay baan kugu markhaati gelinaya kugu dhaarinaya ilaa qadayta baynana bikitaab illahi inaad nagu xukunto si kale aadan yeelin ilaa inaad nagu xukunto ilahay kitaabkiisa mooyaane ay bixukmi illahi kitaab ullah haddii la ilaaqo waxaa loo jeedaa yani qur-aanka laakiin mararka qaar waxaa weeyaan hadda qisadan oo kale taqriibku wiilku in boqol karbaash lagu leeyahay qur-aanku waa sheegay laakiin in sanad la musaafurinayo qur-aanku ma sheeginay sunnadaa sheegtay marka haddii kitaabullaahi la sheego mararka qaar sunnadana way ku dhacaysaa xadiidkan baana u daliila ilaa qadayta baynana bikitaab illahi ay bixukmi illaahi baa loo jeeday ilahay xukunkiisa inaad nagu xukunto faqaala alkhasmu alaakharu kii kale waxa uu yidhi wahuwa afqahu minhu isagaa ka fiqi badnaayo nacam hah faqdi baynana bikitaab illahi ilahay kitaabkiisa nagu xugun waadalli iina idin oo aan hadlo fiqhigiisa tanaa tusaysaba nacam faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam qul dheh buu yidhi faqaala ina bni wiilkayga kaana casiifan calaa haada midkanba wuxuu u ahaa qowsaar fazanaa bimra'atihi wuu ka zinaystay wa inii ukhbirtu waxaa la ii sheegay ana cala bni rajma wiilkaygu dushiisu inuu yahay dhagax dhagax lagu karbaasho faftadaytu minhu waan ku furtay bimi'ati shaatin iyo wawaliidatin boqol boqol neef o ariya iyo waxaan kaga aan ku furtay iyo addoon aan kaga furtay rajmiga fasa'altu ahlalcilmi baan su-aalay halkaa marka waxaa laga qaadanaya xilliga rasuulka sala allahu caleyh waali wasalama saxaabadii dad ahlu cilmi ah oo wax la weydiiyey inay ku dhex jiri jireen oo xilligii nebiga caleyhi salatu salaam ay fatwoon jireenba asxaabta nebigii oo nool inay fatwoon jireen laakiin isagoo jooga maahane dabcan meelahaas yacni baadiyaha ama meelaha markay jiraan dee axkaamta shareecada iyaga ayaa sii gudbin jiray fa ahbaruunii waxay ii sheegeen anamaa calabnii wiilkayga korkiisa jaldu miatin boqol karbaa karbaash inuu ahaaday dushiisa wa taqriibu caamin iyo sanad musaafuriskiisa halkan marka boqolku aayadda qur-aankaa sheegta azaaniyatu wazaanii fajriduu kula waaxidin minhumaa miata jalda wa taqriibu caaminna waxaa weeyaan marka sanad in la musaafuriyo musaafuris lagu sameeyo musaafuriska marka sunnada ayaa ku dartay halkan marka mas'ale usuuli abaa kasoo bax ayaa kasoo baxayso waxay yidhaahdaan aziyaadatu cala annasi naska haddii wax lagu ziyaadiyo ayb waxay yidhaahdaan aziyaadatu cala annasi naska haddii ziyaado lagu keenaa ziyaadadaasu naski mayay tusaysaa mase maya taxqiiquna marka waxaa weeyaan taxqiiqa sida uu ku jirana waxaa weeyaan ziyaadada ziyaadada laga tegay oo nasku markii hore uu ka tegay hadday ahayd yacni xukunkeedu baraa asliya hadduu iska ahaa ee naskii wax lagu sii ziyaadiyo marka ziyaadadaasu naski ma aha ziyaadada iyada ah naski ma tusayso naski ma aha oo naski ma ahaanayso hadda xadiidkan azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda boqol ku dhuftaa la yidhi boqol cuquubad intaasaa aayaddu ay sheegtay in hal sano la musaafuriyo inaan hal sano la musaafurinaynin hadda waxaa weeyaan waa baraa-a asliya qofkan asalkiisu wuxuu ahaa awal cuquubadii baraa-a asliyaa jirtay markuu zinaystay cuquubaha ku laasimtay cuquubadii boqol weeyaan boqolkaas inaan looga badin karin boqolkaas yacni karbaash inaan looga badin karin nas in looga badiyaa nas bay u baahan tahay boqolkaas karbaash in looga badiyaa nas bay u baahan tahay haddaan nas loo haynin ninkan baraa-a asliyuu ku taagan waxa la yeeli kara malaha nas kalaa yimid marka axaadiidta rasuulka hal sana hala musaafuriyo ku daray baraa-adii asliga ahayd ee qofkan yacnii uu beriga ku ahaay ayaa markaas la buriyey waxaa lagu soo daray cuquubo kale ziyaadadaas marka waxaa lagu soo daray naski ma aha xukunkii hore wax ay naskhinaysaa ma laha marka inay marka waa waxaa weeyaan marka naski markaa ma noqonayso laakiin ziyaadooyinka qaar oo naski noqonaya ayaa jiro ayaa jiri karto sida haddii la ziyaadiye arrin waajib ahaa arrin waajib ah mathalan salaada subax oo kale laba ragco weeyaan labadaa ragco yacni ragco saddexaad haddii lagu daro baatilay salaaddii noqon lahayd moogtaha baraa-a asliya marka ma ahan ziyaadadu marka baraa-a asliya looma diidin bal waxaa weeyaan yacnii xugun ahaanay mamnuucu ahaydba in la ziyaadiyo haddii marka nas uu imaan lahaa oo salaada subax ragco kusii ziyaadiyo taasoo kale marka waxaa la dhihi lahaa xukunkii hore waa la nasakhayo waxaa lagu nasakhay in salaada subax saddex ragco ay tahay saasaa la dhihi lahaa marka ziyaadada labadaas baa loo kala qaataa marka macno noocaas oo kale sidaas saas baa ugu roon ziyaadada marka markay joogaan taasay kaga hadlaan nacam walaysa naskan kulama afawalaysa naskan kulu maa afaada fi ma rasaa binasl isdiyaada nacam xanafiyadu laakin ayagu ziyaadada waa naskigay dhahayaan xanafiyadu waxay qabaan ziyaadada inay naski tahay qaacidadaa marka u fiirsa markay leeyihiin xanafiyadu ziyaadada naska wax lagu sii ziyaadiyaa waa naski waxay yidhahdeen halkan marka taqriibku xadiidu ku yimid aaxaad ah wa taqriibu caamin ziyaado la-aantana aayad qur-aanay ahayadoo boqolka karbaash inaan in lagu dhuftaa marka waxay leeyihiin ziyaadadanina waa naski waxay nasakhaysaa waxay nasakhaysaa xukunkii hore oo aan ziyaadada la soconin marka qaacidadii marka waxay keensanayaan xadiid aaxaada ma lagu nasakhi karaa qur-aan aayad qur-aan mayay leeyihin marka taqriibka waa ka tegayan ayaga marka boqolka garbaashay ku kaabsanayaan laakiin ziyaadadu sidaasaa loo kala qaadaya nacam inay ziyaado la-aan ziyaadadu inay tahay ziyaadada ka tegista laga tegay markii hore baraa asliya inay ahayd iyo xukun sharci ah inay ahayd hadday xukun sharci ah tahay nasqi bay noqonaysaa haddii ka tegista ziyaadada awalba baraa asliya ay ahaydna de nasqi ma ahan baraa asliya haddii la haddii laga tagaa nasqi lama dhihi jirin ilaa nasqiga waa rafcu xukmin sharciyin xukun sharcioo mutaakhir ah xukun sharcioo mutaqadima horeeye oo nas ku sugnaaday in la rafciyo la qaado mid kale lagu qaadoo ka dambeeya ila la dhihi jiray ayb calaa kullin marka waxa uu yidhi marka wacalabnika jaldu miatin wa taqriibu caamin marka ninka bikriga haddii uu zinaysto boqol karbaash ba ama gabadha bikrada boqol gabadha aan nikaax kusoo dhowrsanin nikaax yani aan ku nikaax saxiix aan soo marin waxaa lagu dhufanayaa boqol karbaash iyo sanad la musaafuriyo musaafiriinta marka meel aanay joogi meel marka meesha beledka in laga musaafuriyo meel kale la geeyo waxay kaloo noqon kartaa dhici karta inay noqoto in la xabiso xabsi lagu hayo waqdu kallah buu yidhi yaa unayso unaysow lirajulin min aslam nin ree aslam ah saa ku yidhi cala imra'ati haadaa mid kaan xaaskiisa ku kallah fa in ictarafat haday qirato farjumha marka iyaan iyadii marka ninkani zinadii isaga marka waxaa weeyaan kani iyadii marka si ay zinada ugu sugnaato xukunkeedu waxay u baahan tahay dee iqraar ama markhaati marka hadday qirato saa yeel haddaynan qiranin waa la daynaya faraha laga qaadaya naa fa in ictarafat hadday qirato farjumaha rajmi waxaa laga qaadanayaa marka xuduudda in la iskaga naa'ib noqon karo xuduudda fulinteeda imaamku inuu u diri karo dad uu dhihi karo hebelow bax adiga xuduuddan soo oogo soo fuli inuu dhihi karo faqadaa calayha waa ku kallahay factarafad way qiratay faamara biha rasuulu lah sal ly slam nabiga waa amray farujmad waa la rajmiyey alcasiifu lajiir rajmigu inuu haabit isaguna sharciga ku yahay yay cadaynaysaa wacan cubaydillahi bni cuqbata bni mascuudin can abi hurayrata wazayd bni khaalid wacan cubayd illahi bni cutbata bni mascuudin can abi hurayrata wazayd bni khaalidin iljuhaniyi qaala su-ila nabiyu sala allahu aleyh wali wasalam nabiga waxaa la su-aalay can ilamati addoonta idaa zanad hadday zinaysato walam tuxsan nikaax aanay ku dhowrsaninna usan nikaax ku jirin qaala waxau yidhi in zanad hadday zinaysato fajliduuhaa garaaca karbaasha uma in zanad hadday zinaysato fajliduuhaa karbaasha uma in zanad hadday zinaysato fajliduuhaa karbaasha uma biicuuhaa iibiya walow bidafiirin xarigba aad ku iibisaan xarigba ku badasha qaala bnu shihaab walaa adrii garan maayo buu yidhi abacda ahaaliati aw araabicati midda saddexaad miya mise midda afaraad wadafiiru lxablu dafiirkuna waa xarigga xadiidkan isaga waxaa laga qaadanayaa addoonta wuxuu nas ku yahay addoonta in markaa la jaldayo la xadayo oo yani lagu dhufanayo la karbaashayo haddaanay muxsanad ahayn qofku laba u weyn inuu muxsan yahay inaanu muxsan ahayn haddii nikaax addoontu hadday nikaax ku jirto ama ama guur ay soo martayba ee ay zinaysato in la xadaayo naskaa sheegay qur-aanka oo allah subxaanahu watacaala wuxuu yihi faidaa uxsinna fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab haddii marka ay nikaax galaan oo ay addoontu muxsanad ay noqoto waxaa dusheeda ah nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab inta xorta lagu dhufanayo nuskiis ayaa ah oo cuquubo ah marka aayadda waxay tusaysaa addoonta inaan la rajminayn maxaa yeelay rajmigu ma kala barmo nus ma noqdo rajmi maogtaha waxa nus noqon karaa keliya un waxaa weeyaan waa boqolka garbaash boqolkiiba boqolkiibaa marka konton looga dhigaya boqolkii ayaa waxaa loogaga dhigayaa konton baa looga dhigaa marka aayaddu marka waxay sheegtay faidaa uxsinna mafhuumkeedu marka waxay noqonaysaa addoontu haddaanay muxsanad ahayn inaan waxba la yeelaynin oo aan markaa xad aanay lahayn laakiin xadiidkan baa wuxuu tilmaamay iyadoon muxsan ahaynna in la xadaayo oo maxaa yeele waxa uu yidhi nebigu waxaa la su-aalay can ilamati idaa zanad walam tuxsan addoontu hadday zinaysato muxsanadna aynan ahayn see la yeelaa qaala waxau yidhi in zanad fajliduuhaa uma in zanad fajliduuhaa uma in zanad fajliduuhaa addoommahuna marka sayidkii addoonta sayidkeeda ama addoonka sayidkiisa xadka ku oogi karo marka haddiiba xadiidkan marka xad waxaa laga oofinayaa xad inay tahay haddii marka xadiidku siyaaqiisa laga garto tusayo de mafhuumka iyo naska naskan baa la hormarinaya manduuqan baa la hormarinaya qala bnu shihaab walaa adri bacda ahaaliثati aw الraabicati wالضafiir اlxablu وcan abi hurayraةa radيa allahu canhu anahu qaal ataa rajulu min almuslimiina nin muslimiinta ka mida yimid rasuulalahi buu u yimid sala allahu alayh ali wasalam wahuwa fi lmasjidi isagoo masjidka ku dhex jiro fanaadaahu waa u dhawaaqay yaa rasuula allah rasuulka ilaahi inii zanaytu waan zinaystay fa acrada canhu waa ka jeestay fatanaxaa waa soo leexday tilqaa'a wajhihi wejigiisa ku aadankiisa ayuu kusoo leexday faqaala yaa rasuula allah inii zanaytu waan zinaystay buu yidhi fa acrada canhu waa ka jeestay xataa hannaa dalika ilaa uu adana xataa hannaa dalika calayhi arbaca maraatin ilaa uu ku celceliyey kaagaas afar mar falamaa shahida calaa nafsihi nafsadiisa marka ku marqaati kacay arbaca shahaadaatin afar marqaati dacaahu rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka u yeeray faqaala waxa uu yidhi abika junuunun ay afiika junuunun waalimiyaa kugu sugan qaala laa buu yidhi maya qaala fahal uxsinta oo nikaax ma ku dhowrsatay hadda ka horo nikaax xalaalama soo martay qaala nacam faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam idhabuu bihi la taga farjumuuhu dhagax ku rajmiya qaala bnu shihaabin faahbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan ayaa ii sheegay samica jaabira bna cabdillaahi yaquul jaabir buu maqlay isagoo dhahaya kuntu waxaan ahaa fii man rajamahu dadkii rajmiyaan ku jiray farajamnaahu waan rajmino dhagax baan ku tuurnay bilmusallaa meesha musallaha ah ciidda iyo lagu tukado falamaa adallaqathu markay xanuujisay ama ay daciifisay ama ay dhibaataysay alxijaaratu dhagxaantii haraba waa cararay fa adraknaahu waan ka daba tagnay bilxarati baan kaga daba tagnay farajamnaahu waanu rajminay alrajulu ninka huwa maacizu bnu malik weeyaan warawaa qisatahu jaabiru bnu cabdillaahi o cabdullahi bnu cabaas o abu saciidin alkhudriy o bureydat bnu lxusayib alaslamiyu intaabaa qisadiisa wariyeen xadiidkan isagana waxaa laga qaadanayaa rajmiga xukunka rajmigaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa nin baa nebiga u yimid oo masjidka isagoo ku jiro waa u dhawaaqo waan zinaystay buu yidhi waa ka jeestay marka waxaa laga qaadanayaa waxyaabahaas qofkii ilaahay ku jaribo ee aan markaa la arkin ee ilaahay u ceeb qariyo inuu iska ceeb qarsado ayb haddana waa soo leexday fatanaxaa tilqaa'a wajhii wejigiisa ku aadankiisa ayuu kusoo leexday faqaala yaa rasuula allah inii zanaytu fa acrada canhu xataa hanaa dalika ilaa uu ku celceliyey kaagaas caleyhi dushiisa uu ugu celceliyey arbaca maraatin afar jeer afar jeer ayuu ku celceliyey marka falamaa shahida calaa nafsihi arbaca shahaadaatin xanafiyada halkan qabsato waxay yidhaahdeen qofku hadduu qiranaayo xadka zinada zina hadduu isku qirayo waa in afar jeer uu ku celceliyo afartaa jeer marka waxay la eg tahay dheheen afartii marqaati shaaficiyada maalikiyadana looma baahnay dheheen hadduu mar qirto mawaanicdiina waxyaabahana laga zuulzuuliyo meesha khalaas intaa ku filan dacaahu rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam waa u yeero faqaala abika junuunun buu yidhi war mawaalli baa kugu sugan qaala laa marka su-aalahan la weydiinayna waxaa ku dhisan cuquubaadka iyo xuduuddu waxay ku dhisan yihiin waxaa weeyaan shubuhaadka in laga ilaaliyo alxuduudu tudra'u bishubuhaat xuduudda waa la riixaa shubuhaadkaa lagu riixaa meesha hadday shubha timaadaba inaan qofka la ciqaabin weeyaan marka maxaa xuduud waa ciqaab in ciqaab lagu gafo in cafis lagu gafaa in cafiska lagu gafaa fiican ayb oo qofka waxaa weeyaan asalkuma aha dembiga soo ma garan marka nabiga sala allahu alayh ali wasalam marka wuxuu le bika junuunun war ma waalan tahay qaala laa qaala afahal uxsinta muxsan ma noqotay qaala nacam haa faqaala rasul lah sal idhabuu bihi farjumuuha la taga oo farjumuuhu rajmiya xadiid kale waxuuba leeyahay riwaayo kale waxayba leedahay in nebiga uu aada u yidhi war ma taqaan zino haa waa aqaanaa inuu yidhi xataa marka taa waxay tusaysaa xuduudda in shubuhaadka laga ilaaliyo oo hadday noqoto qofkani dil ma mudan yahay wax qofkii lagu dilo ama lagu ciqaabo in yarba ha ahaatee hadday shubha soo gasho qofkaas amownan dembigaa gelin war armow qofkaan dembigan aanu gelin hadday timaado waa in laga ilaaliyo ma la xadaayo nacam shubahaadka aad baa looga ilaalinayaa dunuubta hal mas'alena waa muhim qofka dembigu inuu dembi yahay haddaanu aqoonin qofku inuu dembigu dembi yahay haddaanu aqoonin ka waran laba waa in la kala qaadaa qofkan in waxaanu dembi yihiin hadduunan aqoonin ma lagu ciqaabayo wax xuduudo lagu fulinaana ma laha shay buu sameeyey maba yaqaanba maalan nin hadda dhow soo islaamay waa islaamkas dhexdiisa zina inay xaaraam ku tahay ma yaqaan waa zinaystay kaasoo kale la xadi maayo waa loo sheegayaa oo cuhmaan iyaa waxaa loo keenay haween iyo cumar iyo iyagoo haween saasoo kale inta la keenay markaasaa cuhmaan waxauu yidhi waxaan u malaynayaa haweentan habka ay wax u qiranayso qof aanba aqoonin zinadu inay xaaraam tahay waa iska daayeen marka khulafaa asxaabtii minhaaju sunnaha ibnu taymiya raximah llahu ku dhigaa waxaa iyadana marka kale ka duwan taas laakiin qofkan dembigan inuu dembi yahay waa ogyahay laakiin waxaanu ogeyn cuquubo inay ka dhalanayso xad dhagax in lagu dilaa inay ka waajibayso oo kale ama boqol karbaash in lagu dhuftaa inay ka waajibayso ma oga isaga laakiin zinadu inay dembi tahay waa yaqaan kaas waa la ciqaabaya isaga cuquubada ka dhici mayso cuquubada waxay ku xiran tahay qofku inuu waxaan ogyahay inay dembi tahay iyo in kale ee in waxaanu cuquubo adduun leedahay inuu ogyahay iyo in kale taa muhiim ma ah iyado taa marka masalada iyada dad badan baa ku simbiririixdo qala ibnu shihaab faahbaranii abu salamata bnu cabdiraxman samica jaabir bna cabdillahi yaquul kuntu fii man rajamahu baan ka mid ahaa farajamnahu bilmusala falama adlaqathu lxijaaratu dhagaxdu marka ay xanuujisay haraba waa cararay faadraknaahu waan haleelnay bilxarati meesha sheeladaa baanu ku haleelnay aan ku gaarnay farajamnaahu waanu rajminay riwaayaadka qaar waxay leeyiin nebigu waxau yidhi maxaa uga soo hari weyseen bal inuu isbeeniyaa laga yaabaayo intaa xuduudii buu ilaalinaya oo ka ilaalinaya shubuhaadka alrajulu huwa maaciz bnu malik buu ahaa warawaa qisatahu jaabir bn cabdillahi wcabdullahi bn cabaas waabuu saciidin alkhudriyu wa buraydat bnu lxusayib alaslamiyu maaciz marka qisadaanu marka de waxaa weeyaan horaan usoo sheegnay inay naxariis arrintan yani qofka inuu ka naxariisto waxay noqon xuduud alla lagama naxariista iyadaaba naxariis ah wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma anahu qaal ina alyahuuda yahuud jaa-uu ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam nabiga u yimaadeen fadakaruu lahu waxay u sheegeen ana imra'atan minhuma weynay iyaga ka mid a iyo warajulan nin zanayaa inay zinaysteen faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu waxau yihi maa tajiduuna maxaad ka helaysaan fi towraati towraat dhexdeeda fii shani rajmi rajmiga shanigiisa faqaaluu waxay dhaheen nafdaxuhum waan ceebeynaynaa wayujladuuna waana la karbaashaya towraad waxaa ku taala in la karbaasho wejigana wax loo marmariyo meelaha lasoo warwareejiyo dadka la tustuso la ceebeeyo qaala cabdullaahi bnu salaam waxauu yidhi kadabtum been baad sheegteen buu yidhi ila towraad waa yaqaanay kadabtum been baad sheegteen fiiha aayatu rajmi baa towreed ku sugan fa atow bitowraati bay la yimaadeen fanasharuuhaa way fidiyeen fawadaca axaduhum midkood baa wuxuu saaray yadahu gacantiisa calaa aayati rajmi buu gacanta ka saaray say wax u qarinayaan bala eg fa qara'a maa qablaha wamaa bacdaha waxa ka horreeya wax ka dambeeya ayuu akhriyay cabdullahi bnu suuriya ayaa la dhihi jiray kaas in ilaa buu ahaa ayb marka ummaddan nabiga sala allahu alayh waali wasalamna wuxuu sheegay culummada hadday fasaado yani waxaan ujeedaa salafku waxay sheegeen sufyaan bnu cuyeyna iyo ummaddan hadday fasaado culimmadooda shabah yahuudeed baa ay yeelanayaan culummada hadday fasaada shabah yahuudeed bay yeelanayaan kitmaan lxaqi iyo xaq oo la qariyo iyo biduuni yani daruura xaqii la qariyo iyo waxyaabahaasoo kale xaasidnimo iyo rashwo iyo laaluush la qaata iyo marka wax la xukumaayo iyo waxaasoo dhan marka yahuud bay ku shabahayaan dadka cubaadda hadday fasaadaanna nasaaray shabahayaan marka waa in layska ilaaliyaa arrimahan ayb marka waxa uu yidhi wax ka horeeyay wax ka dambeeya buu akriyey waayahay faqaala lahu cabdullahi bnu salaam ayaa waxa uu ku yidhi irfac yaddaka gacantaada kor u qaad farafaca yaddahu gacantiisu kor u qaaday faidaa fiiha aayatu rajmi baa ku sugan faqaala waxau yidhi sadaqa yaa muxamadu muxamedu runbau sheegay ninkan faamara bihima annabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabiga waa amray labadaa farujimaa waa la rajmiyey waxaa laga qaadanayaa marka hadday gaaladu maxkamadda islaamka ay yimaadaan iyagu oo ay yidhaahdaan qadiyadan noo xukuma diintaa lagu xukumaya islaamka xanafiyada ayagu waxay leeyihin maya nebigu yani yani waxay leeyihin labada khasmi inay islaam yihiin looma shardiyo yani jumhuurta agtooda inay islaam labadoodu yihiin looma shardiyo waana madhabka shaafici sida uu ku socdo ayb xadiidkan buuna daliishada abuu xaniifa isaga wuxuu arkaa in islaam la shardinayo xadiidkan maxaad uga jawaabtay marka la yidhi waxau yihi rajmigu nebigu waa rajmiyey labadan bixukmi towreed buu ku rajmiyo saasay dhahayd xukunka towreed buu ku rajmiye maahane de waxaa weeyaan rajmiga islaamnimaa loo shardiyaa waa taa iyadana saxiix maaha sababtoo ah towreed nimankan ayagunbuu ku laaziminaya nabiga sala allahu alayh ali wasalam ma ahane laakiin alla waa ka dhahay wa an ixkum baynahum bima anzala allah dadka dhexdooda wixii ilaahay soo dejiyaa lagu xukumaya towreedka ay haystaanna waa baatil yani waxaa weyaan towreed ayagu ay taxriifiyeen weeyaan towreedkii saxda ahaa ee xaqa ahaa ma aha koodaan ka hadlayaa towraadkooda farujimaa waa la rajmiyey qaala waxau yihi fara-aytu rajula ayaan arkaayey ninka ayaan arkaayey yajna-u oo u iilanayo cala almar'ati haweenta yaqiihaa oo ka ilaalinaya alxijaarata dhagaxyada yajna-u yaxna-una waa la weriyey sidaan waa loo dabdiyey yajna-u yanxani ou leexanayo weeyaan wاrajulu aladii wadaca yadahu ninka gacantiisa saaray calaa aayati rajmin cabdullahi bni suuriya weeyaan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali waslama qaal wuxuu nimankaasaa u qarinayo waxa iyagu ay haystaan maxaad ku malaynaysaa marka wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaala low ana rajula nin haddii ou amase qaala waxau yihi imra'an qof iطalaca calayka ou kusoo fiiriyo korkaaga bigayri idnika idinkaaga la-aantii ou gurigaaga baqbaqa kasoo eego faxadaftahu aada ku tuurta markaa bixasaatin dhagax yar fafaqaat fafaqa'ta aada ridid markaa caynahu ishiisa maa kaana calayka junaaxun dushaada dembi ma ahaanin wax lagu haystaa malaha weyaan oo qofku marka haddii gurigaaga baqbaqa maxaa yeelay isti'daanka maxaa loo sameeyeyna min ajli lbasar qofku araggiisu inaanay meel xun ku dhicin marka dadkeennana waa u badan yihiin nacam caruurta xataa laguma tarbiyay bal dadkii waaweynaabaa samaynaya guriga markau gargaraaco ee cabaar yar laga daaho baqbaqa ayuu eegayaa marka nacam maxaad marka isti'daan iyo soo gelid ka weydiisanaysaa marka taas marka hadday dhacdo marka waxaa weeyaan qofku weliba riwaaya waxay leedahay nebigu saas baa mid sameeyey markaasu wuxuu la raaraadsaday maxaar yar ee u gacanta ku hayay iyo kale ama maal yaroo u tintiisa kuxoga ku xoganayay iyo marka hadday dhacda laakiin marka inaad saas oo kale qofkii isha haddii saa wax looga geliya ama inta wax lagu tuura ay wax ku dhacaan oo kale ma la damaanayaa xadiidka daahirkiisa inaan la damaanaynin buu tusayaa baabu xaddi sariqati sariqadii xadkeediibuu u baabyahay ayb tuugada xadkeediibuu u baabyahay xaddu sariqa tuugada marka iyadoo xadkeeda de qofka waa inuu baaliq yahay caaqil inuu yahay qofka waxadayo xadka lagu oogayo xad cuqubada lagu fulinayo waa inuu caaqil yahay waa inuu waa inuu yahay baaliq shubha waa inaan maalka waa inaan waxba ku lahayn shubhana ay kaga sugnayn meesha uu maalka ka qaadayana waa inay tahay maal markaa min xirzi milihi an yasriqa min xirzi milihi wuxuu ka xadayaa marka meel maalkaas oo kale lagu ilaashado maxaa ku baxaya marka maal banaanka iska yaala dou qaato tuug waa la dhihi maayo nacam soo ma garan laakiin maal maalan lagu ritay armaajo oo kale la gashtay lacagta in armaajooyinka i kaa safuurtooyinka la gashto waa leedahay markaasu inta guriga usoo dhacayo meeshaasu lacagta ka haday jeebka lacag meel lagu ilaashado lagu qaato waay jeebkii u tartiib inta gacanta gashto kala baxay waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan waa waa noocaas ayb min xirzi milihi nisaabna waa inuu gaaro wax uu xadayo waa inuu nisaab gaaro nisaabna waxaa weya waa rubcu dinaar hal hal dinaar rubciis rubcu dinaar rubcu dinaarkaas marka dinaarku dabcan waa dahab dahabkaas marka rubcu dinaarka inta garaam ou noqdo lacag u dhiganta marka uu xado weeyaan ama shay u dhigma yacni lacag kaliya ma ahani can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacaala canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebigu qaaca waa jaray gacan ayuu jaray fii mijannin ayufii mijannin gaashaan ayuu u jaray qiimatuhu qiimihiisu wa fii lafdin hamanuhu qiimihiisu halaaatu daraahima saddex dirham uu yahay gaashaan qiimihiisu saddex dirham yahay buu nabiga sala allahu alayh ali wasalam gacan u jaray marka culamada xadiidkan waxaa laga qaadanaya saddex dirham in gacanta loo jarayo culamadii marka waa isku khilaafeenoo daahiriyada horta ayagu waxay dhaheen wax nisaab lamaba shardiyaba maxaa yeele qur-aanku allah subxaanahu watacaala waxa uu ku yidhi wasaariqu wasaariqatu qofkii wax yar xadana waa tuug wax badan qofkii xadana waa tuugay dhaheen halkaasay ag istaageen laakiinse iyo waxaa kaley qabsadeen xadiid iga dhahaya nabiga sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi lacana allahu saariqa yasriqu lbaydata tuuga allah lacnado ukun buu xadayaa fatuqdacu yaduhu eekunmaa rubcu dinaar joogtay dhaheen marka kaa isaga xadiidka waxaa loogaga jawaabay xadiidkan waxaa lagu macnaynaya waxaa weeyaan ee ukun buu ka bilaabaa waay wasiilay ukuntaan u noqonaya in gacantiisa la gooy ee iyadaa gacantiisa loo jaraa ma aha hadda nacam soo ma garanin wasiilay u noqonaya markuu ka bilaabo wax yar inuu qaado marka dambe wax weyn buu qaadayaa in gacantiisa la gooyayna keenaysaa ee xanafiyadu ayagu waxay yidhaahdeen saddex dirham baa ugu yar waxa gacan lagu gooyo laakiinse xadiidkan hadda sida ka muuqato waa ficil nebigu uu sameeyey ee ficilkaanina taqdiir xujo uma aha in wax lagu lagu qadaraa xujo uma aha sababtu waxay tahay gaashaan qiimihiisu uu saddex yahay gaashaan gaashaan qiimihiisu uu yahay saddex dirham ayuu u gooye waa ma laga qaadanayaa haddii gaashaanku qiimihiisu laba dirham oo ahaan lahaa inuusan gacanta gooyi lahayn nas kuma ahan taa marka yacni waxaa iswaafaqay gaashaankan inuu gacan ku jaray qiimihiisuna uu inta ahaa hadduu ka yaraa lahaa iyo hadduu ka badan lahaa uma kama hadlaayo xadiidkan sidaa darteed marka xadiidkan taqdiir lagama qaadan karo ayb wa can caaishata radia allahu canha anaha samicad waxay maqashay rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquulu isagoo dhahayo tuqdacu lyaddu gacanta waa la jaraa fii rubci diinaarin rubcu diinaar baa lagu jaraa iyo fasaacidan iyo wixii ka koreeya kan baa marka waxaa laga qaadanaya taxdiidka taxdiidka kan baa laga qaadanaya imaamu shaaficina nisaabu sariqa wuxuu ka dhiga rubcu diinaar xadiidkan isagoo qaadanaya ficil ahaan iyo qowl ahaanna caa-isha waa looga hayaa xadiidkan iyo kii horena iska hor imaan maayaano imaamu shaafici waxa uu yidhi halkii diinaar waa laba iyo toban dirham buu yidhi sarifka soo ma garanin halkii diinaar waa laba iyo toban dirham ee halkii diinaar marka hadduu laba iyo toban dirham yahay rubcu diinaar sooma noqonayo marka saddex dirham waa isku mid marka gaashaankii nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu dartii gacanta ku gooyey saddex dirham buu ahaa saddexda dirhama waxay u dhigantaa rubcu diinaar hal diinaar afar marka loo qaybiyo qaybtiisay udhigantaa sarifka marka laga fiiriyo marka labada xadiid ma isdiidaayaan sidaa ufahm marka halkii diinaar waa labaiyo toban dirham waay ayb marka diinaar afar meelood meeshiis maxay noqonaya marka labayo toban afar u qaybi waa saddexay noqonaysaa saddex dirham waay marka waa kaas marka rubcu diinaarka marka maalig iyo shaafici waa isloo ogolyihiin in taqdiir looga dhigo ama nisaab laakiin waxay isku khilaafeen haddii la waayo maxaa lagu qiyaasanayaa maalig wuxuu yidhi qiimaha fidada saddexda dirham qiimaheeda imaamu shaaficina wuxuu leeyahay isaga marka dahabka unbaa lagu qiyaasanaya fida lagu qiyaasan maayo qiimaha yacni shayga haddii dahab la waayo maxaa wax lagu maxaa lagu qiimeysanaya wa waxaa lagu qiimeynaya mar walba dahabka wax lagu qiimeynaya ka kalena maaligna wuxuu leeya maya fidada wax lagu qiimeynaya waxaa iyadana marka kutusaayo hadalka sarifkii shaafici uu kaga hadlay rubcu dinaarkii talaa iyo saddexda dirham diyada qofka haddii lagu bixinaayo fido labaiyo toban kun oo dirham waa haddii lagu bixinaayo dahabna waa kun dirham markasidii laftirkeeda weyaan wacan caaishata radia allahu canha anaha samicad waxay maqashay rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul isaga oole bay maqashay tuqdacu lyadu gacanta waa la jaraa fii rubci diinaarin baa lagu jaraa iyo fasaacidan iyo wixii ka badan ayb oo marka wixii aan dahab ahayn shaafici wuxuu leeya dahab baa lagu qiimeynaya maaligna wuxuu leeyahay wixii aan dahab ahayn dirham baa lagu qiimeynaya oo fida ah nacam xadiidkan marka sidoo kale xikaaye ahaanna qowl ahaanna caaisha u sheegtay ficil ahaanna way u sheegtay ayb wabillahi towfiiq wsala allah wslam alaa nabiyina mxamed wala alihi saxbi wslam